barnaamijka bandhiga toddobaadka waxaanu ku eegaynaa doorka lacagaha ay ku leeyihiin kobaca dhaqaaliya waxa ka dhexeeya awoodda lacageed iyo dhaqaalaha dalalka dalkasi waxa uu leeyahay lacagu gaar ah taas oo qayb ka ah astaamaha lagu garto waddankaas soomaaliya waxaa laga isticmaalaa lacag shilan soomaaliya inkasta oo awoodda lacagtaasi aanay xooganayn waxaa barbar socda oo si weyn u saameeyey suuqyada soomaaliya lacagaha doolarka oo dadyowga kala gedisanay si aadahahi u isticmaalaan haddaba bal marka hore ha inoo sharaxo aadan makiino oo ah aqoon-yahan ka faalluda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda oo ku dhaqan dalka kenya waxa uu ku xidhan yahay dhaqaalaha dal kaste dhaqaalaha dalka wuxuu ku xidhan yahay wax soo saarka iyo baahida ay dalalka kale u qabaan dalaga la dhoofinaya haddii waddanka wax soo saarkiisa sarreeya islamarkaana leeyahay suuqgeyn dibadda ah dhaqaalihiisa kor ayuu u kacaya ama u kacaa hadduusan wax soo saar lahayn wuxuu ahaanayaa mid aan dhaqaalihiisa kobcin oo had iyo jeer dawarsi ku noolaada xukun xumo wuxuu horseedaa dhaqaale xumo haddaysan jirin warshado dabooli kara baahida bulshada waxaa dhacaya wax soo saar la-aan baahsan sidoo kale dal lagu soo rogay cunaqabatayn dhaqaalihiisa ma kobco sicir barar waxaa keenaa baahida dalabka oo aan la dabooli karin waxaa loo baahan yahay haddaan la keenin haddaan la keenin inta yaree soo hadhay waxaa qarinaya ganacsatada ama sicirka ayaa kor loo qaadaya cabdinaasir ugaas cali oo ah dhaqaaliyahan soomaaliyeed oo jooga magaalada jannaa ee dalka indiya ayaa faahfaahin ka bixinaya waxaa awood u yeela dhaqaalaha iyo lacagaha waddan kasta xiriirka tooska ee dhaqaalaha wadanku ku salaysan yahay waxaa weyaan oo ka dhexeyn karaya adeega lacagta iyo dhaqaalaha dalka waxa weyaan wadanka inuu leeyahay maxaaladan maalgashi maalgashi inuu jiro oo yani maxaa investment inuu wadanku jiro yani interest wadanka lasoo geliyo interestiga aan oga jeedo dalalka shisheeye in dalka maal gastaan maalgashi ay kor sameeyaan oo interesti jiro si ay wax oga helaan iyagu taas waa waa qodob hadda yani faa'iidada ay kaga helayaan wayaan waa qodob qodobka labaad waxa weyaan in inay isku dheela tirnaado exportiga iyo importiga oo waxyaa wadanka lasoo lasoo gelinaya ee wadanka lasoo dhoofinaya lasoo dejinaya iyo wixii kalenta la dhoofinaya leh labaduba in laisku dheeli tiro taana waa qodob ay kamid tahay adkeynta adkeysa lacagaha dalka maadaama haday hadday badato waxyaabaha lasoo geliyo dalka ee soo dejinta hadday badato waxaa ya waxaa mar walba yaraada maxaa yani lacagta dalka hoos u dhacda haddii uu maxaa lacagtu adkaatana lacagta dal currency isticmaala hadday adeeg noqotona waxaa la dhoofinaya mar walba qaali noqonaya marka labadooda waxaa fiican in laisbarbar dhigo tan kalente dhaqaalaha iyo adeega lacagta xiriir ka dhexeyn kaya waxa weeyaan in uu jiro economic policy dowladda la timaado siyaasad ku aadan dhaqaalaha dowladdu ay wax walbaba maamulayso heerka sicirka maamusho ay maamusho sarifka heerku marayo dalka ay bangiga dhexe shaqaysiiso dalku waxaalaani ay faraha ku hayso maalgelintiisa yani meelmarinta budgetka ee sanad miisaaniyeedka waxyaabahaas kala ka dhexeyn karaya lacagta iyo dhaqaalaha dalka waayahay waxaad sheegtay in ay isku dheeltirnaadaan inay tahay waxyaabaha la dhoofinayo iyo waxyaabaha waddanka la soo degaya ama waddanka laga soo dejinayo la keenayo marka soomaaliya oo kale marka la fiiriyo ma jirto dowlad adag oo hadda controli karaysa nidaamkaasi weli waxa aad u malaysaa in beelah uu ka jiro arrintan oo kale saameyn intee leeg ayay dhaqaalaha waddanka soomaaliya oo kale ama soomaaliya ay ku yeelan karaysaa marka la fiiriyo dhibaatooyinka noocaasi oo kale ah runti waxay ku yeelan karaysaa dhibaato aad aad iyo aad baaxad weyn oo ah yani dalka inuunan kasoo kabsanin dhaqaal ahaan dalka kasoo kabsaninta keen waxaa keen waxay kaloo keeni karaysaa in dalku uunan lahanin lacag u khaas ah oo la isticmaalo oo ka baxda lacagti dalka loogu talagalay sababta waxaan ognahay dal walbaba dunida maanta jira waxa wuxuu leeyahay lacag u gaar oo taas oo astaan u ah dalkaasi sida dalku uu leeyahay calan siduu dalku uleeyahay madaxweyne siduu dalku uleeyahay caasimad af gaar waa waxa wax walbaba waa waa astaan marka taasi waxay ka dhigan tahay in astaantii dalka ugu yiqiin ay meesha ka maqan tahay taas ayay keeni kartaa waxa waxaa kaloo keeni karaysaa in dalku uunan yeelan nidaam loogu soo hagaago uunan dalku dibadaha wadamada maxaa laanin danaynaya ama xiiseynaya in dalka soomaaliya ay maal gashadaan taana waa waa sababtaa waxaana jirin wax isku halayn la yidhaahdo oo dhamaanad qaal baa meesha ka ma ayaa ka maran dhamaanad qaal dhamaanad qaal la-aan awgeed sababta bal waxaa jira dawlado soomaaliya oo noocii sideedoo kale dagaal soo maray dagaal sokeeye soo maray balse haddana lacagtooda weli ay shaqayso caalamka ka shaqayso weli ay awood leedahay waxaa tusaalahan hoos u qaadan karnaa wadanka afghanistan oo nola ognahay in dagaal sokeeye muddo dhar labaatan sano ku jiro lacagtooda weli hoos umayn dhexin sababta waxaa waxaa la badbaadiyey dadku markuu dagaalka galay meel walba kama burburin oo waxbaa la la hakiyey yani meeshiisa jooga tusaalahaan lacagta bangigooda dhexe uu shifaaca muu shaqeynayaa inkastoo dalku uu dagaal sokeeye iyo dhibaatooyin badan uu kasoo qabsanayo haddana halkii dollar lacagtooda waxaa lagu sarifaa lix iyo toddobaatan afghan afghaniya cagska layidhahday ayaa lagu sarifaa marka soomaaliya wax ubog wax wax u badbaaday ma laha inna wax u badbaado toona ma laha marka waxa caqabadooyin badan baa jira ay wadanku uu wajahayo aadan makiina ayaa sharaxaad ka bixinaya waxaa qiimo jabka ku ridaya lacagaha lacagta waxay qiimo jabtaa marka lagu bedesho lacago kale haddii ganacsatada soomaalida shilinka soomaaliga ku bedeshaan dollar ama lacago kale shilinkii wuu qiimo jabayaa lacagaha tabarta yar xilli ay tayo yeeshaan baa jira waxaa dalka laga dhoofinaya hadduu qiimo jaban yahay dalka wax dhoofsanaya ayaa suuqiisa yeelanaya libin dhaqaale iibka joogtada ah wuxuu sababaya shaqo abuur sidoo kale shirkadaha dibadaha ka ganacsada waxay helayaan faa'iidooyin dhaqaale cerka isku shareera matalan haddii sicirka wax soo saarka shirkadaha maraykanka hoos u dhacaan oo ay ka qiimo jabnaadaan dalalka kale wax iibsiga maraykanka ayaa la qadarinayaa waxaa kaloo jira hadba inta uu dhan yahay ribada dulsaarka ah haddii ribada ay badan tahay shirkadaha dibadaha ka ganacsada waxay helayaan macaash badan hadda soomaaliya waxaa aada looga isticmaalaa lacagta dolarka iyadoo meelaha qaar uu gaabis ku yahay shilinka soomaaliga ama magac guud ahaan uun uu ka jiro laakiin waxaa la isweydaarsadaa oo wax lagu kala bedesho lacago doolar ah sababta arrintaasi keentay waxaa faahfaahin ka bixinaya cabdinaasir ugaas waxaa waxaa keeni karaysa marka ugu horeyso dalka markuu waa lasoo waa lasoo celin karayaa dhaqaalaha laakiin damaanad qaad baana jirin oo halkeeda lacagta lagu soo celin karayo intuu ahaa soddon sano ka hor ama konton sano ka hor intuu waa in lagu soo celiyo baana la damaanad qaadi karaynin adduunka waxyaaba badan baa isbedela dhaqaale iyo waxaa jira dhaqaala burburkii iyo sicirkii waxbaa keenay lacago badan baa la daabacay oo lacagti markii la daabacay baa haddana lacag saalka ah oo cid walbaba foto gurigooda soo dhigta photocopy oo warqadda lagu sameynayo wax warqad ba iska ahayd wuxuu ma ahayn lacag oo caadiya marka waxaa meesha ka baxay bangigii dhexe ee soomaaliya oo ahaa meesha laga maamulo lacagaha waxaa sii xoogeystay daabi daabicidda lacagaha been abuurka ah oo fake currency oo yani black money baa jirto oo lacaga beena oo lacag madoobeed oo wadanka lagu sameynayo air four paperka laga daa warqadaha air fourka layihahdo laga daabacayay kadib waxa soo galay waxaa ka bilowday in ganacsada ay soo bilaabaan daabacaadda lacago cusub oo ganacsada waxay ka ku daabici jireen warqadaha air fourka ah marka hadaba mark markii ka dambeysa waxaa sii dhamaanay lacagtii tobankii shilin baa ka baxay laba boqolkii shilin baa labaatankii baa ka baxday lacagihii dhamaa oo wixii wadankii yaalayba waxba soo hari marka taa taabaa keentay in la isticmaalo lacagta doolarka lacagaha been abuurka ee uu sheegay cabdinaasir in lasoo daabaco ayaa waxaa dhibaatooyinka ka dhasha sidoo kale ka mid ah sicir barara xoogan waa kan aadan makiina oo faahfaahinaya sicir bararada iyo dhibaatooyinka ay arrintaasi leedahay waxyaabaha sababa sicir bararka waxaa ka mid ah kor u kaca sicirka wax kastoo dibadda laga soo iibsada mushahar kordhin warshadaha oo taag iyo tayala-aan awgeed sare u qaada wixii lagu safayn lahaa ama lagu samayn lahaa aaladaha ama alaabta ay doonayaan inay soo saaraan haddaan si farsamaysan ama habaysan loo ururin canshuuraha laga qaada kuwa ay waajib ku tahay bixinteeda waxaa dhacaya dhaqaale xumo darxumo iyo gaajo baahsan dowladda dhexe ee soomaaliya haddii aysan si habsami ah oo joogto ah ugu qaybin lacagaha loo qoondeeyey maamul goboleedyada waxay sababaysaa dib u dhac dhan kasta sidoo kale haddii maamul goboleedyada ay ku takrifalaan lacagahaasi waxaa ka imaan karaa dib u socod aanan laga soo kabmin hadda waa maxay waxyaabaha la gudboon dowladda soomaaliya si dhibaatooyinka ka jira dalka ee qiimo dhaca shilinka soomaaliga iyo dhaqaalaha ee hooseeya waddanka wax loogu qaban karayo waxaa arrimahan ay faahfaahinaya cabdinaasir ugaas talooyinkana mar qaar baa wakti laga qaban karaya marka waa inay iyadu diyaarsato ma shan sano toban sano shan iyo toban sano intii hadba ay wax ka qaban karayso marka talooyinka way kala horeeyaan oo laga lagama bilaabi kara talada in lacag la daabaco oo i m f laga hordhigo barnaamij soomaaliya lacag ay ku daabacanayso lacag ay ku rabto in lacag loo daabaco taasi maaha ujeedadii ugu horeysa waxa weeyaan in horta wax waxa laga qaban karayo markaasi la qabto tusaale ahaan in waxaan ka waxaan wada ogsoona inuu bangiga dhexe soomaaliya uu shaqo haynin in laga in laga shaqaysiiyo oo la shaqageeyo bangiga la shaqageliyo waa waayo bangiga dhexe ee soomaaliya waa waa waa ja waa jaangooyaha fariska lacagaha lacagaha qalaad isagaa jaangooya marka waa in uu shaqadiisi bilaabaa isagaa taa loo wada fadhiya dowladda ay dhexe inay meel mariso waxa kale waa in dowladda la dagaalanto sicir bararka oo inflationka la yihahdo luqada qalaad sicir bararka in laga hortago waayo sicir bararku wuxuu wax u dhimaa wuxuuna keenaa inay lacagtu wiiqanto taasi waa inay dowladdu ay meel marisa arrinkaana midda kale aan hore uga soo hadlina waxa weye in isku dheelitirto importska aan exportska waxyaabaha waddanka lasoo geliyo iyo waxyaabaha kale la dhoofiyo oo loo yidhahdo haddii ay isku balance garaysma waayaan waddanku dhaqa lacagtiisa hoos u dhacayso tusaale ahaan waxaan disequilibrium baa lahaa haddii ay waddanku bato uu kala bato mid yani uu sareeyo soo soo gelitaanka maadaama waxuga soomaaliya inay waxba dhoofinin wax u soo geliso taana waxay keenaysa in lacagta wiiqanto marka mana ficno in lacagtu sarrayso in hokasan ma ficna labadooda marka inay dhexdhexaadka ay ay ahaynka ka tahay midda kale waxaa laga rabaa dowladda kale la gudboon aan kula talina waxay ahayd inay dowladda dhisto kaabayaasha dhaqaalaha oo infrastructure iyo luqada qalaad marka afka qalaadna lagu yihahdo infrastructure sida eeraboora inay dhisto dowladii madaarada diyaarada kasoo degaya inay dhisto dekadihii inay dhisto wadooyinkii inay iskuula dhisto waxyaabihii dalka kasoo gelayay yani source of incomekii wixii kasoo gelayay dalka dhaqa dakhliga meel kasoo gal lahaa o dhan inay dowladdu dhisto mida kale dowladda wula talinlahayo qodobkan aada u muhiim oo imaka soomaaliya ay ay aada ugu ugu toosan yahay soomaaliya qodobkan waxa weeyaan in la xadido adeegsiga lacagta doolarka lacagta adeega doolarka in xawaaladaha bangiyada lacagaha islaamada waxyaabaa dhan oo lacagta lagu kala sariifanayo lugta iibsan aan wada ognayno dollar yahay koobka shaaha lagu cabo dollar yahay kabaha caseeyaha ninka ku caseynaya ma baalashlaha uu lacag dollar ku qaadanaya qof walba waxa dollar lagu isticmaalay marka dowladdu waa inay la timaadaa nidaam lagu joojiyo lacagta dollarka ee wadanka ku so xawliga ugu socda siday dhaqaalyahano badan ay isku raacsan yihiin waxaa awood u yeela lacagaha dalalka dowlad awood leh oo ku shaqaysa nidaam iyo sharciyad aad loo dhiraandhiriyey taasoo taariikh ballaaran ku leh siyaasad wax dhisa oo dhaqaale arrintaasi waxay keeni karaysaa in aad loo maalgashado dalalkaasi islamar ahaantaasina ay kor u qaaddo lacagaha waddamadaas